نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuu soo dhowaada qaybta lixaad ee barnaamijka islaamka iyo xisbada
أعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله من سناء الحق نروي أفؤدا ذبت حنينا ولنا في شرع sida hawsha xisbada aynu ahamiyadeeda ku soo aragnay xalaqaadkii hore ee laga soo gudbay iyo sida ugu wanaagsan uguna waxtarka leh waxaa lama huraan ah in qofka muxtasibka ah ee gudanaya shaqadaasi uu ku tilmaanaado aadaabta iyo akhlaaqda looga baahan yahay qofka muslimka ah tilmaanta koowaad ee daruuriga u ah in laga helo qofka muxtasibka ah waa ikhlaaska oo shardi asaasi ah u ah camal kastoo wanaagsan waxaana dheer shardigan mutaabacada ah oo dabcan hawsha xisbada laga helayo maadaama aan soo tilmaanay in looga dayanayo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim marka laga yimaado in ikhlaaska uu yahay shardiga lagu aqbalayo camalka saalixa ah haddana wuxuuba daruuri iyo lagama maarmaan u yahay in hawsha xisbadu ay noqoto mid toosan oo midhodhal leh oo ay ka yimaadaan fawaa'idda laga rajaynayo ay ugu horrayso inay islaaxdo bulshada muslimka ah waa in qofka muxtasibka ah ay allaah dartii ka ahaataa hawsha xisbannimada ee uu qabanayo kuna raadiya raalli ahaanshaha rabbigiisa niyaddani ka saara dheef weliba oo adduunyo oo muuqan karta sida in bulshada sumcad iyo ammaan uu kaga helo ama uu dowladda islaamka kaalin iyo boos kaga dhacsado tani waxa ay ku imaan kartaa in qofka muxtasibka ah uu mar weliba baaro niyadiisa lana socdo gadgadoonka qalbigiisa isagoo kaga dayanaya salafkii saalix ah oo wakhtigooda ugu badan gelin jiray daweynta naftooda sidaba uu tilmaamayo al-imaam sufyaan thawri oo odhan jiray waxa ugu daran ee aan la daalaadhaco waa niyadayda sidaba culammada muslimiintu tilmaamayaan loogama jeedo daweynta niyada iyo ka warqabkeeda in laga tago hawsha xisbada iyadoo lagu andacoonayo inay niyaddu saafi ahayn ee waxaa loo baahan yahay in qofka muslimka ah ee hawshan loo wakiishay in niyaddiisana uu ka warhayo shaqada al-amru bilmacruuf wannahyu canilmunkarna dardargeliyo tilmaamaha kale ay daruuriga tahay in uu ku sifoobo muxtasibka waa dulqaadka iyo sabirka labadan tilmaamood ayaana lama huraan u ah hawsha xisbada sababtuna waxay tahay iyadoo xisbadu ay ka dhex shaqaynayso bulsho garaadkooda iyo aqoontoodaba ay kala duwan tahay sidaas daraaddeed waxaa dhici karta in lagu gardaroodo xisbada oo ay dhibaato uga timaado bulshada muslimka ah ay u adeegayaan iyagoo weliba haysta awood ay markaasi isku difaaci karaan laakiin waxaa shaki la-aan ah in isdifaacaasi uu keeni karo inay ku kacaan munkar ka weyna kii ay la dagaalamayeen haddaba sabarka ahamiyad intee la-eg ayuu leeyahay muhiimada intee la-eg ayuuna ugu fadhiyaa xisbada sheekh isxaaq ayaa sii ambaqaadaya bismillaah alxamdulilaahi sabarka horta si guud ayaa wuxuu u yahay sulbul mowduuc u yahay kheyrka oo dhan ayuu maarata gundhig u yahay lowlaa aysan sabar jirin wax khayr hoos soco lahayba ma leh salaada sabar u baahan soonka sabar u baahan zakada sabar u baahan cibaadada noocyadeeda dhanay sabar u baahan tahay macruufka la faro munkarkana la reebo meesha ugu khatarsanay kama tahay sabarka ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratul eh, racdi aayado ku jiraan afaman yaclamu ana maa unzila ilayka min rabbika alxaqu ilaa sagaal tilmaamood oo wanaag ah ulul albaabka aayadda tilmaantina lagu tilmaamay tilmaamahooda inay yihiin alla sheegay sabarka marka sagaalka ayuu ka mid yahay marka ugu dambaysay aakhiro la tagay oo dadkii wanaaggaas adduunyada intii joogeen ku soo dhaqma jireen la abaalmarinaayo loo mahadnaqaayo lasoo dhowaynayo ilaahay wuxuu ku tilmaamay salaamun calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqbadaari salaadaa ku jirtay sikadiyaa ku jirtay qaraabada la xiriirinayaa ku jirtay arrimahaasoo dhan ma lama dhihin salaamun calaykum bimaa sallaytum bimaa tasadaqtum bimaa wasiltum raximakum lama dhihin waxaa la yidhi salaamun calaykum bimaa sabartum aa la yidhi sabarkaad sabarteen nabadgelye ha ahaato culimmadu marka waxay leeyihiin dhammaantooda inta kale sideedda kale sifo sabaray u baahan yihiin sabar la-aan wax suurtagalay ma ah sabarka marka markii qur'aanka la tatabuco waxa weeyaan maaragtay waa sulbiga diinta ini mas-uuliyaddeeda loo taagnaado oo dhanba sabar aasaas u ah wajacalnaahum a'imatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu ayaa ka mid ah sabarka marka si guuda horta ruux kastoo muslim ah wax ilaahay looga dhowaanayo oo khayr oo dhan ugu baahan yahay qofka muslimka ah ninka daaciga ah oo muxuu ahay maaragtay xumaanta ka hortago macruufkana faro jamiicu almujaahidiin iyo jamiicu almuslimiinba sabarkaas marka si gooniya ayaa u khuseeya ee sidaas darteeda marka ilaahay qur'aanka wuxuu nagu leeyahay subxaanahu wa tacaala suurat alcasri oo culummada muslimiinta ay ku magacaabeen suurad ku filanaa lahayd haddii keligeeda qur-aanka la soo dejiyey imaamu shaafici hadalkiis waaye بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلهي وحو كدارتي وقتك أما زمنك كدارتي أما صلاة عصرك إنسانك خسارو كسوغني هايو إلا هكو أو إيماني عمل صوبان لغاهلي آ خسارة داس كبت باديان أو ويل بهدنا إيمانك عمل صوبان كدارين وتواصوا بالحق xaqi inay dadka u sheegaan oo isku dardaaramaan markii xaqii isku dardaaramaanna mushkilo iyo dhibaata imaanayso ilaahay keligiisa la caabudo waxaa ka imaanaysa maaragtay mushkilo ilaa marka dambe las dilo ilaa las qaxiyo ilaa maaragtay hee nolosha lasu diidaa ka imaanayso maxaa markaas loo baahan yahay waa tawaasow bisabriya loo baahan yahay xilliga sabarka loo baxsado oo maaragtay markii awood laguu sheegto ama lagaa tarabato ama lagu foorjayo ama lagu caayo ama lagu qaxiyo ayaa waxaa loo baahan yahay sabarka markaasa loo baahan yahay ninkii saalixga ahay qur-aanka alla ku sheegay luqmaan oo magaciisa ilaahay qur-aanka ku sheegay nabadnimadiis muttafaq calayhi maahine waxaa markii wiilkiis la dardaarmaya muxuu yidhi yaa bunaya aqim asalaat waamur bilmacruuf wanha cani ilmunkar wasbir calaa maa asaabak ina daalika min cazmi alumuur wiilkayow wuxuu yidhi ee salaada oog sidii assaxda ahayd u duko waamur bilmacruufi wanaagana far wanha cani ilmunkar munkarkana reeb wixii intaas kaala soo gudboonaado iina ku dulqaado wasbir calaa maa asaabaka wax kastoo xaalad ah oo kaala soo gudbaanatoba ku sabar ina daalika min casmi alumuuri ina daalika min casmiil umuuri arrimaha marna aan laga gorgortamin in waxyaabahaas loo dulqaato loo sabro arrimaha la go'aamiyey ay kama tahay ilaahay subxaana wa tacaala في كربة كالنار تقذف بالوهاج الصبر مفتاح الفرج وبه سيرتفع الحرج فكم امرئ في كربة كالنار تقذف بالوهاج
astaamaha kale ee muhiimka u ah ragga ka shaqaynaya majaalka xisbada ama al'amru bilmacruuf wannahyu canilmunkar waa dabacsanaanta iyo u turidda dadka muslimiinta ah ee ay ka dhex shaqaynayaan iyagoo maanka gelinaya in waxay ugu istaageen hawshan ay tahay oo keliya wanaajinta muslimiinta ee aanay ahayn dhibaatayntooda sifada rifqiga iyo naxariista ayaa ka mid ah sifaadka uu allah ugu mana sheegtay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam una soo jiiday in dad badan ay rumeeyaan towxiidkii uu ku baaqayay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa kariimka ah ku yidhi
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
haddii aanay jiri lahayn dabacsanaanta uu allah ku tilmaamay nebi moxamed wuxuu allah tilmaamayaa inay saxaabaduhu agtiisa ka yaaci lahaayeen tani waxa ayna dareensiinaysaa ahamiyadda ay leedahay in loo turo bulshada muslimka sida ugu wanaagsan ee ugu dhibka yarne loogala dagaalamo munkaraadka la suulinayo iyadoo mar weliba la eegayo maankane lagu haynayo thawaabiddii aannu xalaqaadkii hore ku soo sheegnay oo ah in zulinta munkaraadkaasi aanay ka dhalanin munkar kaloo ka weyn ama faridda macruufkaasi aannu keenin is-hortaagga macruuf kaloo ka weyn culummada muslimiinta waxa ay tilmaameen in turidda iyo naxariista ay shareecadu islaamku dhiiro gelinayso aanay keensanaynin in hay-adda xisbadu ay indhaha ka daawato munkaraadka jira ama aanay dan ka gelin soo nolaynta macruuf laga tegay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa u yimid nin dhallinyaro ah wuxuuna ku yidhi rasuulkii allow waxaad ii oggolaataa inaan sinaysto dadkii ayaa ku qayliyey wiilkii dhallinyarada ahaa suubanaha oo naxariis badnaa ayaa ku yidhi wiilkii yaraa ii soo dhowow ilaa uu hortiisa fadhiisiiyey markaas buu ku yidhi ma jeceshahay in hooyada laga sinaysto markaas baa wiilkii dhallinyarada ahaa wuxuu yidhi maya rasuulkii allow nafteeda allaha kugu furtee wuxuu ku yidhi rasuulka ma jeceshahay in walaasha laga sinaysto maya buu yidhi rasuulkii allow riwaayadaha qaar waxa ay ku darayaan in rasuulka sala allahu calayhi wasalam miihaal ahaan ugu daray habaryartiis iyo eeddadiis mar welibana wiilka dhallinyarada ah wuxuu odhanayay maya markaas buu nebiga sala allahu calayhi wasalam yidhi dadkuna waa sidaas oo kale oo ma jecla in gabdhahooda laga sinaysto intaas oo keliya kuma ekaysan oo wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam gacantiisa sharafta badan ka saaray laabta markaas buu ugu daceeyey allow qalbigiisa nadiifi dembigiisana dhaafa farjigiisana ilaali tani waa tusaalaha iyo namuudajka ay tahay in qofka xisbada ah uu ku sifoobo waa in uu ka dagaalamaa munkarka laakiin aanu naceeb shakhsi ah u muujin qofka dembiga ku jira isagoo adeegsanaya xikmad iyo naxariisna suuliya munkarka culimmadu aad waxay uga hadleen qofka muxtasibka ah ee dadka loo xil saartay inuu munkarka ka reebo macruufkii wanaagana faro qofka akhlaaq laga rabaar jira qofkan hawl buu hayaa wuxuu la macaamulayaana waa bashar dad weeye qaar fiican iyo qaar xunba way leeyihiin qaar badan baa isku dayaya in isaga uu ka indhalaabto ay lacag iyo wax lamida iyo wax lamida ay maarata ku aamusiyaan marka waxa weeye waxaa ka mida waxyaalaha fuqahadu ay akhlaaqdiisa ka mid a an yuqallila calaaqaatahum maca annaas horta dadka dhexgalkiisa iyo la dhaqankooda waa inuu iska gaabiyo xoogaa gooni uga joogsado ayaa fiican hadduu saa sameeyo maxaa dhacaya waxaa badanaya inuu ka cabsado in khayrkii dadka saaxiiba badan baad lahayd saaxiibo badan baad lahayd dad baa la dhaqmi jirteen dad baa isla cabi jirteen shaa isla cabi jirteen hadduu ka go'o waxaa badanaya khoofkiisa uu leeyahy raggan ha ka tegin wallahi raggan raggaa saaxiibadaas u goynaysaa inuu yidhaahdo baa hadhow keenaysa marka horeba calaaqaadkaa yaree intaadan berri ka maar odhan sidan hebel iyo hebel maaragtay calaaqada ugu goyn karaa aan odhan marka horeba calaaqaadkaas ka yaree arrinta kale waxaa ka mid a laga rabo akhlaaqda fiican ee muxtasibka uu leeyahy waxaa ka mid a an yaqdaca damcahu min alkhalaa'iq xataa tazuula minhu almudaahanatu watamalluq qofkan isaga ah waxaa la rabaa inuu uusan u hanqaltaagin oo uusan fiirin oo uusan maarata dadku wax gacantooda ku jira basharka lacagta iyo adduunka ay haystaan inuu isagu ka yahay ka zaahido baa la rabaa beritaas maxay keenaysaa inuu qof munkar ku jira uu mudaahano u sameeyo xaqii ilahay uga tanaasulo qofkan hebel hebel miyaad xumayn kartaa hebel miyaad maarata tacsiiri kartaa iyo maarata isu jilcinayaan tamalluq iyo maarata isu munaafiqnimo munaafiqayn baa meesha ka imanaysa taa lama rabo marka waa inuu damciisoo dhan khalaa'iqda ka jaro ilaahay dartiibuu magaciisaaba muxtasiba ilaahay ag- agtiisa ayuu ajir ka xisaabsanaya dadkeenu calaaqaadka maarata waxay haystaan gacantooda ku jira uusan marna wax damci ka gelin uusan u hanqaltaagin baa la rabaa akhlaaqda kale oo ninka muxtasimka uu leeyahay waa inuusan hadiyadda ka aqbalin qofna ka aqbalin allaa yaqbala hadaaya annaas dadku hadiyad haddii ku sayado muxtasiba soomaalida waxay tidhahdaa af wuxuuna xishoo haddaad hadiyad berri ka dukaan hebel ama bakhaar hebel ama meel uu ku siiyo ama ama carwo he- heblaaya ay ku siiso oo berri munkar aad ku aragto iyagoo alaabaan saxayn gadaya waad ka laabanaysaa oo dhaqanka biniaadamka waa saas iska waa ninkii shalay maarata ge- ee, abaalka kugu lahay wax ku siiyey maanta ma xisaabin kartid waad ka gaaban waad ka gaabsanaysaa ishaad ka laabanaysaa marka laa yaqbalu hadaaya annaas fadlan can rashaawihim rishwada iskaba dhaaf iyo laaluushka isagaa iska dhaaf meel iskaba dhig kaas laakiin xataa hadiyadka ma aqbalaysid rashaawida iyadoo xaraamta iyo suxud oo dee xaaraanta taa iyada meelba taasi qof kastooba biniaadan bay ka xaaraansan tahay laakiin adiga hadiye xataa dadka kale u banaan laga yaaba in loo hadiyad la siiyo adugu ma qaadanaysid waxaa kaloo ka mid ah akhlaaqda fiican oo qofku leeyahay muxtasibka ah inuu dadka la shaqaynaya ku ilzaamiyo bimaa altazamahu min alakhlaaq waladab isaga soo lagama rabin inuu nin akhlaaq fiican noqdo dadka ka fogaado calaaqaadkooda maalkooda uusan fiirin oosan u hanqaltaagin iyagana sa- saas buu- dhaqankaasuu barayaa waxaa kaloo ka mid ah akhlaaqdiisa inuu inuu dabeecad fiican leeyahay dadka markuu wax farayo uusan ninka kan oo maaragtay dadku ay nacaystaan noqone qof maaragtay bilati hiya axsan dadka ugu yeedhaya oo aan laga didin uu noqdo oo dadku wax ka dhegaystaan oo akhlaaqdiisu dadka kusoo jiitaa la rabaa taasna akhlaaqda muxtaska ayay ka mid tahay ragga xisbada ka shaqaynaya ee ummaddu u xil saaratay inay eh, munkarka reebaan macruufkana ay faraan wanaagga ka shaqeeyaan ee hawshaas ilaahay ka ajir xisaabsanaya ay qabanayaan ragga iyagaa waxaan leenahay ilaahay ha uga cabsadeen shaqada loo dhiibtay iyo ummaddu meel weyn bay dhigtay oo khayriyaddii ummadaba camalka iyagu qabanayaan buu ku xiran yahay oo amar macruuf in holmucunka iyagu ku xiran tahay khayriyaddii ummadda haddii hawshooda gabaanna ummaddii cuqubaad iyo dhibaato ayay kala kulmaysaa hadday amarkooda sidii la rabay iyo shaqadooda u gutaanna ummadda khayr bay ku sugnaanaysaa waa amar macruuf wanhi munkar waynu sheegnay inuu maaragtay haddii la farana oo hawsha laysu taagana khayr iyo ilaahay lagaga helayo iyo maarata raxmad lagaga helayo haddii laga gaabiyana lacna ay soo degeyso marka ragga iyaga waxaan leenahay boos weyn baad ummadda ugu jirtaan boos aad idigu ha yaraysanina boos weyn baad ummadda ugu jirtaan shaqadii ambiyada ayaad haysaan ambiyada ilahay waxaa loo soo dejiyey oo kutubta loogu soo dhiibay inay dadka wanaagga faraan xumaantana ka reebaan ilaahood ku xidhaan idinkana booski baa taagan tihiin dadkaa la tacaamulaysaana waxaan kula dardaarmaya inaad dabeecad fiican iyo dhaqan fiican oo aan laydinka didin oo la yidhaahdo eh, aan laydin odhan alla kuwii baa soo socda dadka maarata dhibi jiray kuwii dadka wax weydiisan jiray kuwii dadka uleyn jiray inaad sumcadiinu ayaynu xumaan oo dhulka ayna dhigin sumcadiinna raggaas waa taana waa kula dardaarmaya ilaahay waxaan ka baryaynaa innaga iyo ragga ayaga ah ee hawsha weyn loo dhiibtay iyo inteenna kaleba ilaahay inoo naxariisto ilaahayna naga dhigo kuwii wanaaggana fara ummadda xumaantana ka reeba ilaahayna arrintaas ka ajir xisaabsada oo wax bini aadana aan maaragtay arrintaas u daba fadhiisan wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbi ajmaciin بين الأمم بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم يرقى تعاملنا بها إسلامنا دين القيم كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق waa in ragga ka shaqeeya hawsha xisbada ay noqdaan dad looga daydo wanaagga iyo ku dhaqanka shareecada islaamka muuqaalkiisa guudneh waa inuu ka tarjumaa hawsha weyn ee uu hayo oo ah shaqadii rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyo saxaabadiisa sidaas daraaddeed waa inuu ilaaliyaa suluugga guud ee qofka muslimka ah labiskiisa iyo habadhaqankiisana laga gartaa hawsha weyn ee uu hayo waa in uu hormuud ka ahaadaa macruufka uu isagu farayo aadna uga dheeraadaa munkarka uu isagu reebayo waa in uu muxtasibka aad isaga ilaaliyaa inay iska hor yimaadaan ficilkiisa iyo hadalkiisa sida in isaguhu munkar reebo haddana uu noqdaa qofka ugu horeeya ee munkarka ku howlan markaas oo ay haleeli karto dhaliishii uu allah ku dhaliilay culimmadii reer bani israa'iil ee dadka wanaagga fari jiray iyaguna ka tegi jiray allah wuxuu yidhi
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
waa in uu ku daydaa ambiyadii allaah uu soo diray si gaar ah nebi shucayb oo markii uu tolkiisa ka reebayay inay beega nusqaamiyaana ku yidhi ma doonayo inaan idinku khilaafo waxa aan idinka reebayo allaahne wuxuu kitaabkiisa casiiska ah ku yidhi
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
arrimaha kale ee muhiimka ah lagana doonayo in uu ku tilmaanaado qofka muxutasibka ah ee ka shaqaynaya howsha xisbada waa in uu ilaaliyaa sunanta rasuulka sala allahu calayhi wasalam sida shaarbaha oo la gaabiyo cijiyaha iyo timaha oo laiska jaro dharka oo la gaabsado iyo in la daa'imo udgoonka iyo waxyaabaha carfa ugu dambayntii waa in qofka muxtasibka ah dareemo in hawsha uu hayo ay tahay howl ku weyn allah xaggii haddii uu ikhlaas la yimaado mutaabacada nebiga sala allahu calayhi wasalamna laga helo waxa uu liibaanayaa qofkaasi liibaan weyn waxaana sharaf iyo maqaam ugu filan qofka xisbada ah inuu qabanayo hawshii rususha calayhimusalaam iyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim gabagabadii sheekh maxamed abu cabdallah oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu halkan bogaadin uga dirayaa ciidamada xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah isagoo tilmaamaya inay yihiin miraayadda laga qiimeeyo halganka jihaadiga ah ee ay waddo xarakada mujaahidiinta al-shabaab xisbadu waa qadaayaadka u waaweyn ay muslimiintu ay daneeyaan ayay ka mid tahay muhiimaadka addowla alislaamiyana waa ay ka mid tahay waana jus ka mid ah nidaamka idaariga islaamiga ah asbaabta khayryadda ummadda ayay ka mid tahay waana mid ay ummadaha kale ay kaga socon tahay haddii la fiirsho xisbada sidoo kale shaarica allah subxaanahu watacaala ajar cadiimah ayuu dhigay qofkii waxa weeyaan liman qaama bixaqiha qof allaale qofkii u istaaga xisbada oo xaqeeda guta in ajar iyo thawaab badan uu ka helayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu sheegay nabi moxamed uu sheegay sala allahu caleyhi wasalam min abrazi maxaasin haada diinna way ka mid tahay maxaasinta diintan ayay ka mid tahay xisbadu min arwaci maa taftakhiru alxadaara alislaamiya alxadaara alislaamiya waxyaabaha ay ku faantaan way ka mid tahay ay ku ugu waaweyn weliba sida loo daneeya iyo sida looga shaqeeyaba sidoo kale waa min mahami rusul shaqooyinkii rususha ay qabteen ayay ka mid tahay ilaa nabi maxamedba sala allahu caleyhi wasalam uu ahaa awal qofkii ugu horreeyo xisbeeya oo madiine ka xisbeeya suuqyada ayuu mari jiray waxay ka mid tahay xisbadu min sifaati almu'miniin waxay ka mid tahay sifooyinka wanaagsan ee dadka saalixiinta xisbada waxay ka mid tahay waajibaadka addowla alislaamiya ilaahay hadduu siiyo tamkiin ayay ka mid tahay min waajibaati tamkiin bay ka mid tahay waxay ka mid tahay amarka ilaahay oo la fulinaya ayay ka mid tahay xisbada qofkii u istaaga sidoo kale waxay ka mid tahay min asbaabi nasri marka waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala intaas in ka badanba xisbadu ahmiyaddeedu aad yo aad iyo fawaa'ideedu ay u badan tahay ibnu taymiya wuxuu leeyahay jamiica alwilaayaat alislaamiya inamaa maqsuuduha alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar waan dareemaynaa marka maqsadka adowla alislaamiya oo dhan iyo wilaayaadka islaamka o dhan maqsadkooda ugu weyn inay qabtaan laga rabo waa maxay alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar taariikhda xisbadu ay soo martay waa la wada dareensan yahay run ahaantii xilli aad yo aad dalku uu maraaxil aad iyo aad u dhib badan uu soo maray ayay xisbadu istaagtay weliba xilli dadku ay waxa weeyaan dhibaato iyo fasaad badan iyo dil iyo dhac iyo balaayo badan ay jirto xilli munkaraadka ay daahir yihiin oo meel walba la taagan yahay fisqigii iyo zinadii iyo tabarujkii iyo waxaweye muusikadii iyo khaliicadii bannaanka ay taagan yihiin xilli waxaweye shirkiyaadka ay bannaanka ay yaalaan bidacdii iyo khuraafaadka iyo shirkiyaadku bannaanka ay yaalaan xilli caadaadkii xumaa dadku ay ku dhaqmaan oo cidna aysan uga baqaynin sida dabgalka cawayska dabshidka dhammaan caadooyinka xumaa ee dadka soomaaliyeed qaarkood ay ku dhaqmi jireen waxa weeyaan ay bannaanka yaallaan qaarna caadaad ka midana waa kuwa iska macquula ayay ahaayeenoo waxa weeye dhib badan ma lahayn kuwana waxay dabada la gelayeen shirkiyaad iyo waxa weeyaan fisqi xilli mukhaadaraadka iyo daroogadu ay muntashir ahayd meel walba miyi iyo magaalaba xilli waxa weeyaan dadka la bannaystay xoolahoodii la dhacayay qudaacu duruqa iyo dadka waxa weeyaan jidgalka samaynaya iyo waxaweye isbaaroleyda aad iyo aad u tiro badan tahay xilli gabdhaha la kufsanayo xilli hay-aduhu ay waxa weeyaan dalka ay ku baa'een oo tansiirkii iyo fasaadkii iyo cuntada dhacday iyo dadka ay siinayaan ayna waxa weeyaan baybalkoodana ay ku agwadaan xilli waxa weeye cid walba ay gacanta soo gelisay dalka xilli waxa weeye wax walba oo qiyamah uu dhumay wax walba oo fasaadana dalka uu ka jiray xilli waxa weeye xaalad adag uu dalka uu marayo oo dhan diineed aysan u fiyoobeyn dhan waxa weeye bulsho aysan u fiyoobeyn dhan waxa weeyaan dhulkii iyo deegaankii iyo tharawaadkii aysan fiyoobeyn ayaa waxa weye xisbadu ay istaagtay si guud marka alxamdulilah waxaasoo dhacayay oo munkaraad iyo fisqi iyo fasahaad waddanka ka jira oo dhan alxamdulilah rabbilcaalamiin sanooyin yar gudahooda ayuu waxaasoo dhan ku baaba'een waddankiina xaalad kale ayuu galay dadkii diintoodii usoo laabteen mukhaadaraad iyo qurun iyo fasaad iyo qudaaco duruq iyo qabaliyad iyo wasaq oo dhan iyo shirkiyaad iyo kufriyaad iyo bidac iyo khuraafaadoo dhanna waxa weeyaan saaxada waa ay ka baxeen alxamdulilah rabbilcaalamiin xilli maanta ilaahay lagu mahadnaqa ayaan taagannahay marxalad aad iyo aad u adag bay ahayd xisbadu ay waxa weeyaan majaalkaas ayay run ahaantii ka soo shaqeeyeen aad iyo aad bayna run ahaantii u guteen shaqadaas ilaahayna ha ka abaalmariyo intii ku dhaawacantay intii ku shahiidana allaha ka aqbalo shahaadadooda inta maanta ee araamishaana ilaahay subxaanahu watacaala ayagana ha u boogadhayo dhammaan dadkii ka soo shaqeeya shaqadaasna ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka u saaro hadday noqon lahaayeen qiyaadada iyo hadday noqon lahaayeen dadkii shaqadaas ku jiray waa tajrubo aad iyo aad naajix ayay ahayd xisbo magacaas keliya ayaa in lasoo nooleeyo run ahaantii macnihiisa watay marka alxamdulilaah waxa weeyaan waxay ahayd tajriba fariida min nawcihaa bay ahayd ilaahayna waa nugu guuleeyey maantana heer aad iyo aad u qiimo badan oo qurux badan ayaa la marayaa dhammaan waxaan dhehi karaa qeybaha kala duwan ee xisbada lilaahi darukum wa cala allaahi ajrukum ilaahay subxaanah watacaala ha idinka abaalmariyo juhuuddii iyo dadaalkii aad soo qabateen ilaa haddana aad ku taagantihiin ilaahay subxaana watacaala ha idinka abaalmariyo waa shaqo ambiyadu ay soo qabatay waa shaqo khulafaa urashidiin ay soo qabteen adduwal alislaamiya oo dhan waxa weeyaan waa shaqo ay qabanayaan nebi maxamed shaqa uu soo qabtay cumar uu soo qabtay cuhmaan uu soo qabtay cali uu soo qabtay haddee waxa weeyaan fadligeeda iyo wanaaggeeda waa dareemaysaan dowladihii muslimiinta oo dhan kutubtan oo dhan waxa weeye waxa ay ka warramayaan xisbada wixii shaqooyinkii ay soo qabteen dowladihii umowiyiinta cabaasiyiinta cuhmaaniyiinta marka waxaad haysaan raad fiican baad haysaan waxaad dhaxasheen waxaweye dhaxalkii ambiyada dhaxalkii khulafada dhaxalkii dadkii wan wanaagsanaa waddo fiican baad ku taagan tihiin ajar weynna leh waxaad tihiin mir'aatul camal camalka muraayadiisii baad tihiin waxaad tihiin ummadda kuwii ku daysan lahaayeen waxaad tihiin udubdhexaadka camalka islaamiga waxaad qaadateen khayriyaddii ummadda waxaad tihiin rijaashii khilaafada islaamka waxaweye dhidbada u aasi lahaa waxaad tihiin dadkii waxaweye ilaahay subxaana watacaala nasriga gacantooda waxaweeyaan ilaahay subxaana watacaala sabab idinkaga dhigi lahaa baa tihiin juhuuddiinna ayaa cadowgii daakhilka aad ku burburiseen waxaan idin rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad noqotaan kuwii ilaahay subxaana watacaala waxa weeyaan khayriyaddaas qaata ilaahayna thawaab badan uu siiyo jazaakum allahu khayran hada wabillahi towfiiq
أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور
شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa qaybta lixaad barnaamijka islaamka iyo xisbada oo ah xalqadii ugu dambaysay waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala intaas kadibna waxaynu mahadiha ka gaarto leennahay culammada diinta islaamka ee barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasha intaba intaan ku kulmayno barnaamij kale oo noocan ah waxaynu idinkaga tegaynaa fii ammaaniillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
لم نلج باب المخازي والثنايا محيينا لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان دينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا أعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله